Tababar ku saabsan nidaamka hamraaca doorashooyinka Somalilan ayaa lagu qabtay magaalada Hargeysa taasi oo ay soo qaban qaabisay dalada Sonsaaf. Tababarkan ayaa waxaa kasoo qayb galay maamulka dowlada hoose ee magaalada Hargeysa, mas-uuliyiin ka socday dalada Sonsof iyo qaar ka mid ah tababarayaasha doorashooyinka Somalilan. Guddoomiyaha dalada Sonsof Anwar Maxamed Warsame ayaa ka warbixiyey ujeedka loo qabtay tababarka.
ujeeddada kulankeenanu waxa weeyaan in maanta aynu halkan ku baranno habraacyada doorashada iyo qaabka ururada goobjoogayaasha maxalliga ahi ay uga shaqayn doonaan doorashada nugusu foolkale ee dhowaan ka dhici doonta somalilan taasoo ah ay ururada bulshadu ku samayn doonaan kurjoogtayn isla markaana ay hubin doonaan hufnaanta iyo daahfurnaanta doorashadaas maanta halkan waxaan rabnaa inaanu ku baranno habraacyada laynooga baahan yahay mas-uuliyadaha ay leeyihiin hadday haddaynu nahay tababarayaasha tababari doona goobjoogayaasha insha allah dhowaan aynu u qaybin doona goobaha doorashada Qaar ka mid ah masharaftii ka soo qayb gashay tababarka ayaa bogaadiyey.
waxaan doonayaa un inaad shaqadii aad qaban jirteen intiina cusub lafteeduna maanta ka faa'iidaysataan oo aada fahamtaan labadaa cisho casharka la dhigayaa noocuu yahay iyo waxaad ilan waxaan halkan maanta laguu sheegayaa waa waxaad adigu berri tuule aada ku tababarayso local observerska macnaha t o t training of trainee waa wixii adigu aad qaadatay ayuunbaad adiguna sii gudbinaysaa marka waa macluumaad waxa weeyaan aqoon waxa weeyaan skills waxaasoo dham waxa weeyaan waxaad la doonaya inaad ka faa'iidaysataan haddii aad u baahan tahay clarification ama comment inta macalinku kula joogo you should have to ask waa inaad weydiisaa macalin halkaa madmadow baa igaga jiree iigu celi ama fahamsii leanna berri markaanu kuu dirno dee laba boqoloo qof ama konton qof lagu yidhaha tababar waxaa laga yaabaa inaad fahmi weydo ama aad wixii kaa yaraa aad markii macalinku dhigaya casharka aad ka xishootay inaad adiguna berri si qaldan u gudbiso qaladkaa aad gudbisay wuxuu saameynayaa the whole process nidaamkii habsami socodkii doorashada ayuu saameynaya marka min fadlakum waxaan idinku celcelinayaa mar labaad iyo mar saddexaadba in aa wixii aa fahmi weydaan inaad weydiisaan facilitatorska iyo dadka macalimiinta idin idin tababaraya inaad tiraa halkaa clarification baan uga baahana waxaan xoogga saarayaa sida loo buuxiyo formiska kolle formanbaa dee ayaa lagu tababaraya facilitatorska sooma formiska qof kastoo inaga mida waa inuu fahmaa out of three hundred ka people waa inay wada fahmaan sida loo buuxinayo sida loo isticmaalayo sida hadhow odhikaaga loogu soo dirayo sida muxuuahaa marka maalimahan muxuuha casharadan laysiin doonaa waxay aada ula xidhiidhi doonaan haddii ilaha yidhaahdo aqoonta ku duugan electionka maalimaha soo socda saa daraaddeed waxaan doonayaa inaad muxuuahaa noqotaan dad actifa oo haddii allaba kuu rooyay wixii loo sheegayna weeleeya islamar ahaantaana awooddii gudbineed iyaguna yeesha waxaan filayaa inaad tihiin bears ama labalaba isugu xidhan tihiin soo maha soo maha labalaba qof bay isugu xidhan tihiin maaa gobol kasta afar baa ka yimi ama labaa ka yimi labadaa qof waxaan ugu talagalnay qofkani wixii uu ilaabo qofkan kale inuu ka kabo marka haddii ilaha yidhahdo maalimaha tababarka qabanaysan o kale waan idiin imanaynaa waan eegaynaa sidaa wax u gudbinaysaa inaad tahay sidii saxdiya marka horta ilaahay dhammaanteen ba haynagu asturo dhammaanteen ba mas-uuliyad bayna wada saaran waan hubaa inaad kasoo baxaysaan shaqada haddii ilaha yidhaahdo waxaan kusoo gabagabaynayaa uun barbarkay ka baxdaa wabakayla qaleen tababarkan ayaa door muhiima ka qaadan doona fahamka iyo horumarinta nidaamka hamraacyada Somalilan maadaama ay soo dhow yihiin doorashooyinka maamulkaasi